mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee waddani ee somalilan ayaa maalmahanba ku sugnaa magaalada tana washington d c caasimadda dalka maraykanka iyagoo kulamo la yeeshay safiirka maraykanka ee soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan dowladda maraykanka cabdulaahi cismaan geeljire oo ah guddoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga waddani ayaa wariyaha iyaga saare ciilad nuur uga warramay ujeeddada socdaalkooda iyo weliba aragtidooda xisbi ahaan ee ku aadan muranka siyaasadda ee haatan ka aloosan somalilan washington iyo states kale oo maraykan ka tirsanba ayaamahaba waanu socdaal baanu ku joognay waxaa ugu muhiimsanay wuxuu ahaa in halkan u nimi d c inaanu la kulanno wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil ka tirsan oo aanu ballan la lahayn gaar ahaan waxaanu la kulannay sarkaal ka tirsan biiska africa qaybta soomaaliya la yidhaaho michael d fox oo aanu kala hadlaynay uun xidhiirka somalilan iyo ay wada leeyihiin maraykanku oo meel fiican runtii maraya annaguna aanu maaragtay sii xoojinaynay gaar ahaanna aanu ka wada hadlaynay horumarintiisa xagga amniga xagga dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka iyo xaaladda imika waddanka taagan aanu aada isaga wareysanay iyaguna ay war badan ka hayeen oona xooga iska weydaarsanay waxaa kaloo aan la kulanay safiirka soomaaliya u fadhiya oo dabcan somaliland ida mas-uulka ah isna la yidhaaho larry andre oo casho noo sameeyey aan la kulanay isna sidaas leeg ayaanu aada uga wada hadalnay aanu xiriirka lahayn marka ballankaasaan u nimi iyo dabcan communitiga gaar ahaan taageerayaasha xisbiga waddani oonu iyagana la kulmaynay aanu la kulmay laba goor markaa mudane cabdillaahi geeljire dadkaasi aad kulanteen waxaad ii sheegtay inaad kala hadlayseen arrimaha xidhiirka somalilan iyo dalka maraykanka somalilan iminka xiisado waxaa ka jira murano dhinaca sharciga u badan oo doorashooyinka la xidhiidha arrimahaas iyaga maad kala hadasheen
anaguna waan kala hadalnay iyaguna way ka warhayaan runtii waxa de iyaga kaba qarsooni ma jiro anaguna waanu ka hadalnay anagoo runtii weliba turaale badan sameynayna oo wadanka dee rajo waa waddankeenii markaa si si inay dimuquraadiyadda nala ilaaliyaan inay naga caawiyaan in waxaa jira aanu anagoo si wanaagsan oo mas-uuliyadda u bayaaminayna aad baanu ula hadalay dee iyana waaba ka warhayaan wax badan bay ka warhayaan gaar ahaan imika ay waddanka awal maraykanku awal aadba uma weyn wuxuu la shaqayn jiray europe iyo international communitiga kale laakiin iminka isagoo xidhiir toosu leeyahay waktigan oo imika ay usoo jeesteen oo inaguna aynu aad ogtahay inay ka socdaan xitaa go-aano baarlamaanku gaadhaya oo wada shaqayna congresstu in in haddana waxaa laga soo sheega dalkii oo muran siyaasadeed oo cakiran oo halistiisa wato oo amniga wax yeeli kara waxaa kaloo aada uga xunyiin dhaqanka booliiska ee ah maaragtay gacan kulul oo aan u qalmin waxa ay difaacayaan iyo iyo doorka ay leeyihiin ayayna aada uga xunyiin marka subcaddeenna aad bay wax u yeeshay arrintaas marka dhinaca waxaynu imanaynaa muranada imanka ka taagan somalilan muranada maxaad ku macnayn lahaydeen ma muran sharci muran dastuuriya muran siyaasadeed oo aan meel laba oolinoo dadku maaragtay ay sababeeyeen sideed u aragtaan idinku xisbi ahaan doorta marka u horeysa dhinac baan murankii ka ahay markaa dabcan dee dadku way fahmayeen inaan dhinac ka ahay dhinacaanu ka nahayna waxa weeye dee anagu barnaamijkaygu uu cadyahay doorashadu wakti bay leedahay muranka meesha yimi waxa weeye iyadoo aanu doorashadii madaxtooyada wadno madaxweynehan ay december kaga dhantay doorashana td november ay qabsoomayso oo aanu ku wada soconay ayuu mar qura barnaamij siyaasadeed oo aanu ka danaysannahay inuu inuu isagu wato oo ah ururadaan furayaa dabeedna iyagaa soo horeynaya oo dabeedna kala saarista cusbadaya ururada barnaamij aan suuragal sharciyanna ahayn oon xeerkiisu dhammayn oon loo dhaqaaqin ayuu kusoo dhex tuuray dib u dhac buu markaa halkaa ka imanaya oo halkaan isleenay uu ka filaya inay kororsiimo uga soo baxdo madaxweynuhu marar badan oo uu mar ka hadlayey labada gole marar badan oo uu khudbadaynayey marar badan oo maaragtay warbaahinta hadalkiisa siyaabo kala duwan looga soo gudbiyey wuxuu sheegay in doorashadu ay xilligeedii ku dhacayso sidoo kalena ay taagan tahay tobankii sannadood ee doorashada xusbiyada amaba ururada in loo tartama ay xilligeedii taagan tahay lix bilood ka hor muddada xilka xisbiyadana in doorashadiiyo arrimaha la qabto marka maxaa matan ururadan la furay baa diidantihiin mise walaac aan meelna weli alaan haysan oo unbuu ku qotomaa diidmadiinu oo ah in doorashadii dib loo dhigayo maya madaxweyne haddii goraale hadal aan aan aan waaqica ku fadhiyin ayuu in badan soo jeediyey ururada anagu furistiisa ma diidinin laakiin isagu wuxuu aaminsan yahay wuxuu leeyahy doorashada ururada iyo xusbiyada lagu kala saarayo ayaa soo horeynaysa taana sharcigeedu diyaar maaha waaqic maaha baarlamaankii weli lama geyn sharci bay u baahantay baarlamaanku soo saaro iyadoon taasi dhoweyn lixda bilood ee hadhay ama shanta bilood ee hadhay ayaan labadaa ku qabanayaa carruurtaa garan karaysa waaqic maaha annaguna kama warwarsanin taageero waxabaanu aaminsanay inaanu helayno madaxtooyada mid ururoo dad iminka xafiisyan waraaqa ka soo buuxsaday oo cusub waxaanu uga baqanaaba ma jiraan marka waxa weeye runtii muranku halkuu ka taagan yahay maaha ururama la furaya muranku wuxuu ka taagan yahay yaa doorashada madaxtooyada gelaya goormaase la gelaya cidda liisanka u haysata ee ilaa decembar ka dhacayo ee xaqa loo siiyey unbaa geli karta baanu taagana marka sidaas ayuu ayuu muranku u taagan yahay waa muran samaysa gacan ku rimisa waa muran siyaasadeed oo aan sharci sharciga waafaqsamayn ugu dambeyntii cabdullaahi marka maxaad xalka u aragtaan horta marka ugu horreysa waxaan waxaan doonayna caddeeya anugu mar walba wanaagii in nabadda ayaanu doonaynaa inuu waddanku ku waaro waayo himiladeeda gaari mayno haddii aanan nabadiyo waddan jirin annagu waxaanu ogollahay in in in wanaag lagu dhammeeyo mid baase aanaan marnaba ka tanaasulayn inaanu dadka doorashada madaxtooyada gelaya inay noqdaan saddex cusbe iminka taagan taa marna ka talaasuli weyn waayo waa xaq sharciguna siiyey waa xaq aanu leenahay cidda istilaa taa baabii ama ka hortaga ergana ka yeeli mayna cid kalena ka yeeli mayna waa xaq aanu leenahay anu taaganahay waayo madaxweynahaba xaq buu leeyahay waxaanuu nagu xukumayo sharciga u bedelaya uu sameeya waa xaqii dastoorkii siiyaan ku ixtiraamayno annagana kaayaga waa in la ixtiraama
wahagaaga dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdilaahi cismaan geel jire oo ah guddoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga mucaaradka ee waddaniga somalilan waxaana uu magaalada tan washington d c ugu warrameeyey wariyahayaga sahre ciidle nuur